Iyada oo inta badan magaalooyinka waaweyn ee dalka maanta laga ciiday, ayaa magaalooyinka Galmudug qaarkood waxaa isugu soo baxay qaybaha kala duwan ee bulshada. Magaalooyinka maanta salaadda ciida laga tukaday waxaa ka mid ah degmada Caabudaaq ee gobolka Galgaduud, halkaas mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug kan degmada iyo shacabka degmadaasi Caabudaaq ayaa isugu soo baxay oogida salaadda ciida. Ciidda kadib ayaa waxa ay isugu hambalyeeyeen munaasabadda ciida, iyaga oo sidoo kalena hambalyo u diray ehelkooda iyo asxaabtooda.
ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak dhammaan shacbiga soomaaliyeed waxaan leenahay nabad iyo barwaaqo ku ciida meela joogtaanba gaar ahaan reer galmudug waxaan ugu hambalyeynaynaa ciidda ciidulfitriga ciid wanaagsan ciid mubaarak meel nabad allah nagu ciidsiiyo tan kalena khayr allah nagu gaarsiiyo tanna allah naga aqbalo waxaan u hambalyeynaynaa dhammaan shacbiga soomaaliyeed waxaan u hambalyeynaynaa madaxweynaha iyo dowladda galmudug xildhibaanada dhammaan shacbiga reer caabudaaq gaar ahaan oon maanta wada ciidnay asalaamu calaykum bismillaahi raxmaan raxiim ciid mubaarak kulla caam wa antum bilkhayr dhammaan ummadda islaamka ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed si qaasa reer galmudug waxaan ugu hambalyeynayaa bilashada bisha shawaal ee ciidulfitriga taqabalallahu minna wa minkum saalix alacmaal ilaahay baa noo fududeeyey inaynu cibaadadii ramadaanta aynu soo gudanno magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxa ay ka mid tahay meelaha sida dhifka ah maanta loogu tukaday salaadda ciidda mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo shacab ayaa salaadda ciidda ku oogay gudaha madaxtooyada dowladda galmudug mas-uuliyiinta galmudug iyo shacabkii salaadda ciidda hooga oogay madaxtooyada ayaa halkaasi ka hadlay waxa ayna isugu hambalyeeyeen munaasabadda ciidulfitriga bismillahi raxmaan raxiim allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilah alxamd maantay waxaan ku faraxsannahay oo ugu hambalyaynaynaa ummadda muslimiinta dhammaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed iyo reer galmudugba ciidda ciidulfitriga waxaanan ku tukannay oo ku ognay maxaa la yihahda barxadda madaxtooyada dhammaan mas-uuliyiinta deegaanka iyo bulshaduba si furan ay uga soo qayb galeen cibaadada ilaahay oo salaada iyo khudbooyinka dhameeyey iyo cibaadooyinka lagu gutay waxaan marka farxaddaas dhammaan la wadaagaynaa bulshada reer galmudug gaar ahaan meel kasta ay joogaan iyo dhammaan bulshada soomaaliyeed iyo bulshada muslimiinta ah waxaan leeya ilaahay naga aqbalo soonkii iyo salaaddii iyo qiyaamkii iyo dadaalkii badnaa aan soo samaynay ilaah naga aqbalo cibaadooyinka kale ciidda marka insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda galmudug bashbash iyo barwaaqo
waxaan leeyahay dhammaan shacabka soomaaliyeed ciid wanaagsan meel walbay joogaan ilaahay waddanka nabad ha nooga dhigo waxayna runtii muujinaysaa arrintan nabadgelyada ka jirta magaalada in dadku si nabadgelyada ku ciidaan waxaan leenahay bashbashi barwaaqo ku ciida ciid wanaagsan bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbil caalamiin wasala allahu wasalam calaa sayyidina maxamed wala alihi wasaxbihi wasalam ciid mubaarak kul caam wa antum bikhayr waxaa ilaahay mahaddiisa in ilaahay subxaana watacaala uu si nabad iyo caafimaad leh nagu soo gaarsiiyey naguna soo dhammeeyey bishii barakeysneed acmaashii iyo sadaqaadkii iyo maarata khayrkii barakada lahaa ee aan soo socon ilaah naga aqbalo waxaan la wadaagaynaa dhammaan muslimiinta iyo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ciid wanaagsan kullu caam waantum bikhayr magaalada cadaado ee gobolka galguduud sidoo kale waxay ka mid tahay deegaanada isu soo baxyada ballaaran ee ka dhaceen maanta si salaada ciidda loo dukado mahad celinaynaa maalmaha ciidda waa isku hambalyaynaynaa waxaan rabnaa in ammaanka wax laga ilaaliyo wadooyinka inaan de saxmad laga dhigin oo dadka ilmaha la ilaaliyo ciidamada ammaankana waxaan rabnaa inay la socdaan dadka dhaqdhaqaaqiisa oo la ilaaliyo bulshada aad iyo aadaan u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu aadaan ugu dhowahay tv-ga galmudug runtii waxaan la qaybsanaynaa farxadda waan la qaybsanayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah ee caalamka ciidaya maanta gaar ahaan muslimiinta waxa weeye soomaaliyeed si gaara runtii waxaan u hambalyaynayaa bulshada ku dhaqan degmada cadaado ee runtii si ballaaran loogu ciiday maanta oo qurux badan oo runtii waxa weeye waxaa ka muuqda dadka wujuuhdooda iyo farxadda waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan aad iyo aad ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahad celinaynaa ilaahaygiina gaarsiiyey runtiina soo gaarsiiyey noo dhammaystiray bishii ramadaan ee maanta waxa weeye na gaarsiiyey inaan waxa weeye ciidno aad waa ku dhowahay tv-ga galmudug waxaan u hambalyaynayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan shacbiga reer galmudug waxaan ugu hambalyaynaya ciidda ciidulfitriga ah waxaan leenahay taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal waxaan rajaynaynaa ilaahay ciidan ciiddeeda inuu bashbash iyo barwaaqa nagu gaarsiiyo waxaana xusid mudan in magaalooyinka guriceel iyo sidoo kale magaalada dhuusamareeb masaajidda aan takbiirta laga maqlin balse caawa ayay u tahay habeenka koowaad ee bisha shawaal